hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa deeq raashiina gaarsiisay deegaanka daarisalaam ee gobolka muruodijeex deeqdan raashiinka ayaa ka koobneyd raashiinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo timir cabdiraxiin cali cigi isku duwaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashiinka somalilan ayaa ka waramaya deeqdan waxaananu soo gaadhsiinay raashin dhan shan boqol oo qoys raashinkaasoo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hay-addeeda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka ay soo gaadhsiisay raashin qaybin ay ka waday dhammaan gobolka muruodijeex sidoo kale maanta waxaanu ku soo gebagabaynaynaa raashinkii aanu ka qaybinay gobolka muruodijeex degmada daarisalaam raashinkani wuxuu ka yimid xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu matelo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi runtii madaxweynaha siyaasaddiisa koowaad waxa weeyaan in dadka jamhuuriyadda somalilan deegaan kasta degmo kasta iyo tuulo kastay joogaan la gaadho laga warhayo lana gaadhsiiyo wax kastoo qaranku awoodo hay-addani kow ka tahay waxyaabaha xukuumadda ugu xil saaran tahay qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo bulshadii ka qayb gashay qaybinta raashiinka ayaa ka mahadceliyey
deeqda inooga timaada dowladdeenna iyo madaxweyneheenna aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa laakiin fariinta aan gudbinayaa waxa weeye deegaankani maadaama uu yahay dhulbeereed iyaan la isdhiganin wax lala soo baxo runtii waxaannu leenahay waad mahadsantihiin raashinkaadna soo gaarsiiseen maanta waad ku mahadsantihiin anigoo ku hadlaya afka deegaanka gudaameed waxa weeye ay hay-addu soo gaadhsiiso degmada daarsalaam runtii waxay ka horreeya deeqo fara badan raashiinkan oo la gaadhsiiyey in ka badan shan boqol oo qoys ayaa wax badan u tari doono dadkii ka faa'iidaystay